bismi illah raxmaan raxiim inaa ilaahi wa inaa ilayhi raajicuun horta halka marka waxaan tacsi u dirayaa shacabka soomaaliyeed oo sida xaqdarro waxna loo dilay waxaa loo dhaawacay waxna la xiray aad baan uga tacsiinayaa waana ka xumahay waana wax laga xumaado dalkii inuu isu bedelay talitalis inuu isu bedelay waa nasiib darro arrimahan hadda dhacaya waxaan ka digay saddex sano ka hor baan ka digayay oo shacabka soomaaliyeed aan lahaa war ha layska qabto arrimaha ninka ha layska qabto war soomaaliya meel xun bay ku socotaa saddex sano ka hor baan ka hadlayay wixii saddex sano aan ka reeb maantay taagan yihiin marka arrimahaas maanta dhacay waa arrimo nasiib darraa ummadda soomaaliyeed iyo beesha caalamka oo dalkan qayb ka ah waxaan ku boorinaya oo ka codsanaya inaan arrintaa maanta looga harin shacab soomaaliyeed oo dalkooda wato oo aan dhibaato wadin in rasaas loona la dhaco oo technical loo adeegsado oo ciidan loo adeegsado arrintaas waa in loo istaagaa maanta siyaasiyinta soomaaliyeed iyo cid kastoo damir soomaaliyeed leh sidii farmaajo iyo tiimkiisa maanta in maxkamad caalamiya loo taagi lahaa oo la ribood garayn lahaa arrintaas wax badan baa dalkaan oo saddex afar sano oo wax dhiman uu kusoo jiray burbur iyo dhibaato kusoo jiray marka waa nasiib darre aada u weyn
waa gartay marka dibadbaxa dabcan waad aragtay oo dadkii waxay dalbanayeen in madaxweyne farmaajo uu xilka ka dego madaxweynahana muddaxileedkiisa weli ma aysan dhammaan marka iyana taasi laftirkeeda maxay keenaysaa
adeer waxa weeye mar kasta madaxweyne kasta markuu dalka si xun u maamulo oo dalka maaragtay siyaasaddiisii foorariyo oo sharciga ku cayaaro uusan dastuur dhowrin shacabkii soo dhaweeyey mar haddii sidii loo dhaweeyey aan lain oo shacabkii loo dilay caburin iyo dhibaato iyo cagajugleyn iyo xarig iyo heer la gaaro in caruur yaro dhalinyarada kamaha lagu aaso adeer shacabka soomaaliyeed xaq bay u leeyihiin inay yidhaahdaan madaxweynuhu ha iscasilo inay inuu yidhaahdo dee shacabka soomaaliyeed xaq bay u leeyihiin taasaana dhacday wax kale hadda maahan adduunkood adduunkoodana way ka dhacdaa madaxweyne in la yidhaahdo ha iscasilo dee adduunkao dhan bay ka dhacdaa oo wax cusub ma ahan adduunkao dhan bay ka dhacdaa marka aniguna codkayga waxaan ku biirinayaa farmaajo hadduu caqi leeyahay talana qaadanayo mustaqbalna soomaaliya ka rabo inuu si deg dega isu casilo wixii dhibaataah oo afartaa sano uu geystayna afar sano iyo toban bilood uu geystayna shacabka soomaaliyeed uu cafis weydiisto haddii kaleeto wuxuu la kulmi koonaa ciqaabaha caalamiga oo maanta adduunkii waa isbedelay maxkamada caalamigaha laga dacweynaya taas
waa tahay dalkii doorasho ayuu gelayaa dabcan midoogii musharaxiintana shirar isdabajoog ay muqdisho ku yeelanayaan laftirkeeda dibadbaxa dadka ay dhigeen iyana waxaa eedda dusha looga tuuraya midowda musharaxiinta oo xitaa baraha bulshada lagu baahiyey taa laftirkeeda maxaa caqabad ay keeni kartaa in shacabka loogu baaqo inay isugu yimaadaan kadibna jawaab ay helaan kadib markii dibadbaxo rabshado ay u bedeleen sida lagu eedeeyey shacabka qaar
adeer adeer arrintaas adeer arrintaas arrintaas wax haddaa maaragtay la oran karo shacab baa ka dambeeyey iyo shacab baa maaragtay waxaa ka dambeeyey siyaasiyiin baa ka dambeysay waa hadal malagi galay maxaa yeelay maska marka madaxa laga dilo ama abeesada madaxa marka laga dilo midday qaarka dambe ka rafataa afartan isdii saac bay qaarka dambe ka rafataa marka hadda midaana waxa weeye in dadka noocaas leh waa dad maaragtay madaxa dhulka la dhacaya oo waxay ku hadlaan waayeen ama waxay ku hadaqaan waayeen marka waxaa nasiib darro adeer markii shacab soomaaliyeed si xun inta la garaacay oo bannaan baxay oo afkaartooda dhiirtay in loogu abaalgudo hadal xun iyo aflagaado iyo xabad loogu abaalgooyo dil loogu abaalgudo waa nasiib darro aada u weyn arrintan farmaajo markuu laba kun iyo lixdii loo beganayay cid lahayd maxaad waxaa u samaysay iyo dowladda kenya cadowga iyo cadow buu salka la galay midna ma lahayd marka adeer ninku hadduu iska hadlo wuxuu doonay iska hadla dhibkeeday leedahay laakiin waxba yaa lagu galgalin midow maxkamad baa ka dambeysay iyo isbahaysi baa ka dambeeyay iyo shacabka soo dherigu markii dabka la saaro dherigu karaa si xun karaa mar hadduu karana maaragtay suuqu tuura waad aragteen waa kureelka marka shacab soomaaliyeed dhibaatada waxaa ka keenay waa saddex saddex sano iyo toban bilood dhibkii iyo kadeedkii iyo handadaadii lagu hayay adeer dadka furkiibaa furkiibaa ka dhacay bini aadamkuna mar buu dulqaad leeyahay mar aba yaan lagu marsiyoonin muxuu ahaa midow masha hadda ka hor laba kun iyo labaatanka horreynteega banaanbixii lagu jarjarayay uradiisa lagu jarayo dabjirka ka dhacayay isbahaysi baa abaabulay ma mucaarad baa abaabulay marka dhibkaa dhib soo socday boo hayaan lagu galgalinin dadka maaragtay siyaasiyiinta ayaan lagu galgalinin dadku waa inay taa ogaadaan ugu dambeyntii maxaa fariin oo aad jeedin lahayd fariintaan jeedinaya waxa weeye shacabka soomaaliyeed oo maanta dhibkaa gaaray ilaa kaliga taliyaha laga tuuro meeshaas inayna joojin banaanbax inayna joojin boqol ha ka dhimato lixdan ha ka dhimato maalintii boqol ha ka dhimato maxaa yeelay dhibaatada soo socda oo taliska sila soomaaliya fadhiya dhibaatada ay soo dhan baa wax walba ka weyn horta taasaan leeyahay midaas midda kalena waxaan nimanka siyaasiyiinta waxaan leeyahay maanta waa inay gudbiyaan dacwadeed maxkamadaha caalamiga u gudbiyeen dad masaakiina oo dumar iyo caruur oo maato ah oo waxba aan garabsan oo baahida ay qabaan soo bandhiganayo yidhi muxuu ahaa dowlad madaxweyne hays casilo adduunka oo dhanna way ka dhacdaa in xabad loogu abaalgudo in la laayo in la xirxiro arrintaasuna arrin kasoo kasoo horjeeda xuquuqul insaanka kasoo horjeeda weeye marka arrintaas waa in si deg dega wax looga qabtaa oo maxkamad caalamiya loo gudbiya arrintaas arrintaasaan ugu baaqaya oon arrintaas laga harin